shan iyo tobankii bishan aynu ku jirno waxaa magaalada dowxa ee dalka qatar ka dhacay heshiis xabad joojineed iyo maxaabiis isweydaarsi dhex maray kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yahuudda iyadoona sida lagu wadiishiiyey xabad joojinta iyo maxaabiis isweydaarsiga mari doonto saddex marxaladood marxalad kastana ay socon doonta afartii laba maalmood marxaladda koobaad ayana kooxda muqaawamada falastiin sii deynaysaa soddon iyo saddex maxbuus oo yahuud ah halka maamulka yahuudda qudhooda ay sii deynayaan kun iyo sagaal boqol oo maxaabiis falastiiniyiin ah kuwaasoo iskugu jira maxaabiistii ku xukunnaa xabsida dhaadheer iyo kuwii ku xukunnaa xabsida daa'imka dhaqangalka heshiiska ayaana bilowday sagaal iyo tobanka bishan aynu ku jirno isagoona soconaya ilaa iyo iminka kadib markay dadka barakacayaasha bilaabeen ee dib ugu soo laabtaan deegaanadooda iyo guryahooda iyadoo lagaan baqaadaya wadahadalkii iyo heshiiskii dhex maray muqaawamada iyo maamulka yahuudda waxaa soo baxday heerka waleeg iyo khasaaraha ay geysteen duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda muddo dhan afar boqol toddobaatan iyo kow maalmood oo wixii dhow halkaasi ka socday duqeyme sirsifeenna iyo goodoomin dhan weliba oo lagu hayay shacabka reedka ee ku dhaqan khidaaca khaza haddaba intee buu leegiyay khasaaraha nafeed ee ay geysteen ciidamada yuhuudda tan iyo intii uu dagaalka socday gumeystaha yuhuudda ayaa waxauu dagaalka marinka khaza tan iyo oktoobar toddobadeeda labada kun saddex labaatanka ku dilay dadka badan afartan toddoba kun saddex boqol iyo saddex ruux oo falastiiniyiin ah kana kooban dumar carruur iyo waayeelo aan waxba galabsan halka ay ku dhaawacmeen boqol koo iyo toban kun afar boqol siddeetan saddex ruux oo kale taasi oo ka dhigan in maalin waliba ay marinka khaza ku shahiidayeen dadka badan boqol ruux guud ahaan dadka ku dhaqan marinka khaza ayana waxaa tir ahaan lagu qiyaasaa laba dhibic saddex milyan oo ruux kala barna ay yihiin carruur aad u yaryar taasoo ka dhigan in dagaalka marinka khaza ay ku shahiideen boqolkiiba lix dadka ku dhaqan marinka khaza iyadoona ay burburka dhagxaanta iyo biraha shubka hoostooda ay ku maqan yihiin koo iyo toban kun iyo boqol iyo lixdan ruux oo kale kuwaasoo iskugu jira kuwo qaba dhaawacyo kala duwan iyo kuwa halkaasi ku shahiiday waxaana dagaalka kadib marinka ka bilowday barakac aad u ballaaran iyadoona ay barakaceen tobankiiba sagaal ka mida dadka waxaana marar badan dhacday in dadka qaar ay barakacaan dhowr jeer inta uu dagaalka socdo waxaanuu qof walbo ka mida dadkaas u jeestay halkii uu kaga badbaadi lahaa duqeymaha cadowga iyagoona gabaad ka raadsaday goobaha caamka sida masaajidda madaarista isbitaalada iyo meel walbo ay dad fara badan iskugu yimaan karaan kuna nabadgale sanaftooda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay bilaabeen inay duqeeyaan meel walbo ka mid ah marinka khaza iyagoona burburiyo goobaha ay gabaadsideen dadka barakacayaasha dagaalka kadib boqolkiiba lixdan dhismayaashii ku yaalay marinka khaza ayayna burburiyeen ciidamada yuhuudda iyagoo aan u kala saarin goobaha danta guud ee shacabka ku sugan yihiin iyo meelaha kale waxayna sheeganayeen goobahaasi ku sugan yihiin dagaalyaano ka tirsan muqaawamada falastiin duqeymahooda kadibna waxaa soo baxaya khasaaraha aadka u ballaaran ay gaaray shacabka reer khaza mana jirto wax degniinna ay bixinayeen ciidamada yuhuudda oo ku aadan dadka reedka ee ku sugan goobaha ay bartilmaameedsanayeen tirakoob guud oo la sameeyey ayaana waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda ay boqolkiiba toddobaatan iyo afar dhismayaashii iyo dabaqyadii ku yaalay marinka khaza ee dhulka la simeen boqolkiiba konton magaalada deerilbalax dhismayaashii ku yaalay oo dhan ah ayana ciidanka yuhuudda dakum daakum ka dhigeen halka magaalada khaninis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka khaza ay boqolkiiba konton shan gebi ahaanteeda burburiyeen iyadoona magaalada rafax ay ciidanka yuhuudda ku dumiyeen duqimo kala duwan oy ku asqeeyeen boqolkiiba afartan sideed ayana dhulka la simeen dhismayaasheeda tilakoobka ayaa waxaa sidoo kale lagu xuseyn dadka reer khaza boqolkiiba sagaashan lagu qasbay inay barakacan oo ay qaxooti noqdaan maalinba meel u guuraan taasoo ka dhigan muwjada barakaca oo la diiwaangeliya casrigan aynu nool nahay dhammaan xaafadihii goobihii waxbarashada iyo isbitaaladii ayaana laga masaxay qariirada dhulka falastiin iyadoo sidoo kale middaas sii dheertahay in la burburiyey goobihii muhiimka u ahaa bulshada sida goobaha korontada iyo shirkadaha kale khubarada ayaana waxay tilmaamayaan tobanaan sana ay qaadan doonto in marinka khaza laga nadiifiyo ugu yaraan afartii laba tan oo burbur ah kuwaasoo ka dhashay duqeymaha cadowga afar iyo tobankii janaayo ee sanadkan xafiiska waxaa loogu yeedhay qaramada midooba u qaabilsan arrimaha baniaadamnimada ayaa waxa uu sheegay in kala bar isbitaalka marinka khaza waa soddon iyo lix isbitaal aanay hadda u shaqaynin si dhammaystiran maadaama laga waayo waxyaabihii muhiimka u ahaa ee looga baahnaa isbitaalka madaarista iyo dhammaan goobaha waxbarashada ee marinka khaza ayaana lagu waramayaa in boqolkiiba siddeetan sideed la burburiyey oo ay hadda waxbarasho la-aan yihiin carruur aad u fara badan oo reer khaza ah guryihii waddooyinkii iyo dhulbeereedyadii ayay sidoo kale burburiyeen ciidamada yuhuudda inta ay duqimaha ka wadeen marinka khaza oo dhan shan iyo toban bilood oo xidhiir ah haddaba sidee buu ahaa burburka ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen khidaaca khaza saacada kadib markii uu dhacay howlgalka duufaan laksa ee ay kooxda muqaawamada falastiin ku dhawaaqday waxay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuddu bilaabeen duqeymo aad u xoogan oo dhanka cirka ah iyagoo intaa kadib bilaabay inay dhanka dhulka kaga soo duulaan deegaanada marinka khaza gaar ahaan kuwa waqooyiga ku yaala iyagoona diiradda saaraya deegaanaday dadka ku badan yihiin sida jabaaliya iyo beetilaayiya bishii koowaad ee dagaalka waxaa la diiwaangeliyey khasaare aad u baaxad weyn oo ay geysteen duqeymaha yuhuudda waxaana si taxana u burburayay dhismayaashii ku yaalay marinka boqolkiiba soddon iyo kow ilaa boqolkiiba soddon iyo afar ayaa lagu qiyaasaa inay burbureen dhismayaashii khidaaca bishii koowaad oo keliya ah saddex bilood kadib dagaalka marinka khaza waxaa kordhay duqeymaha yuhuudda iyadoona uu sarakac weyn ku yimaaday burburka marinka khaza boqolkiiba toddobaatan ayaana waxaa xilligaasi burburay dhismayaashii iyo guryihii ku yaalay waqooyiga marinka khaza ciidamada dhulka ee maamulka yuhuudda ayaa iyaguna waxay door weyn ka qaateen dagaalka marinka khaza waxay dhankoodu bilaabeen inay goodoon saaraan isbitaaladii ay ku sugnaayeen dadka reedka sida isbitaalka al-shifa ee ku yaala magaalada khaza waxaana isbitaalkaasi ka go-ay dhammaan agabyadii looga baahnaa marinka khaza maahan sidii ay ahaan jirtay markii hore boqolkiiba lixdan ayaa lagu qiyaasaa dhismayaashii iyo guryihii laga burburiyey marinka khaza iyadoo aan loo aabayeeleynin wax ka mid ah marinka khaza hadday ahaan leed isbitaalada goobaha waxbarashada masaajidda guryaha iyo guud ahaan marinka khaza haddaba maxaa ka haray madaariistii iyo guud ahaan goobihii waxbarasho waxbarashadii nadaamiga ayaa waxay ku soo baxday dagaalka iyo duqeymaha kadib mid aan wanaagsanan oo aad u qarbudan in badan oo ka mid ah madaarista ku yaala marinka khaza ayaana waxay noqdeen goobay ku hoyanayeen dadka barakacyaasha ee ay guryahooda ku waayey duqeymaha yuhuudda kana soo cararay deegaanadooda waxayna midaasi keentay inay meesho ka baxaan oo ay howlgab noqdaan dhammaan mu'asasaadkii iyo goobihii waxbarasho ee marinka khaza warbixin soo baxday oktoobar labada kun afar iyo labaatanka ayaana waxaa lagu sheegay in lix boqol labaatan shan kun oo caruur oo gaaray xilligii waxbarashada aanay haysan meel ay wax ku bartaan sanad kaamilna ay waxbarasho la-aan ahaayeen waxaanuu burbur dhammaystiran soo gaaray madaaristii halkaasi ku yaalay iyadoona ay halkaasi ku hoyanayeen dadka barakacyaasha ayay haddana ciidamada yuhuudda burburiyeen oo ay duqeymo ulakaca kula dhaqaaqeen madaaristii halkaasi ku yaala ayaana lagu qiyaasaa in ka badan afar boqol sagaashan iyo lix madaraso iyadoona xafiiska qarmada midoobe u qaabilsan arrimaha bani-aadinimada uu sheegay in duqeymaha yuhuudda lagu dilay ugu yaraan shan boqol iyo saddex ka mid ah xubnaha waxbarashada ee marinka khaza waxaana la burburiyey konton iyo kow ka mid ah dhismayaashii jaamacaddii ee ku yaalay marinka khaza maxaa ka haray guryihii iyo dhismayaashii kale ay dadka degnaayeen dagaalka khaza kadib xaafadihii marinka khaza oo dhan ayaa waxay noqdeen kuwo si dhammaystiran u burbursan malaayiin ruux oo ku dhaqan marinka khaza ayaana waxay haatan noqdeen dad ku tirsan gargaar bani-aadinimo oo dibadda laga keenay qaar badan oo ka mid dadka ayaana waxay noqdeen kuwa aan haysan meel ay seexdaan oo ay gabaad ka dhigtaan caqabaadka ugu ballaaran ay iminka ku horgudboon in dib loo soo celiyo dhismayaasha marinka khaza ayaana ah tira badnida dadka barakacyaasha iyo burburka ballaaran ee hadda ka jira marinka khaza isbitaaladii ku yaalay marinka khaza ayaana waxay dhammaantooda qarka u saaran yihiin inay burburaan oo ay dhammaantooda qadka ka baxaan maadaama shan iyo toban bilood oo xidhiidh ay la kulmayeen godoomin dhan weliba ah duqeymo joogto ah iyo in loo diida adeegyadii daruuriga ah ee loo baahnaa waxayna midaasi keentay in shaqadii caafimaadka ay joogsato maadaama ciidamada yuhuudda ay si barara u beegsanayaan dhismayaasha shaqaalaha caafimaadka iyo xitaa adeegyadii isbitaalka looga baahnaa bishan dhexdeeda ayaa waxa uu mas-uul ka tirsan waaxda caafimaadka ee marinka khaza sheegay in isbitaalada kale alaqsa oo ku yaala dariil balax annaasir oo ku yaala khanyunis iyo lorobiyan oo ku yaala rafax ay qarka u saaran yihiin in la xidha dhammaantooda haddaba maadaama uu khaza ka hirgelay si saxbad joojin waxaa waajib ah in dib loo soo celiyo hay-adda caafimaadka ee marinka khaza dib u dhisna lagu sameeyey isbitaalada ku yaala marinka iyadoona loo baahan yahay biyo nadiifa iyo koronto si loo howlgeliya qalabyada ku shaqeeya korontada loona daaweeyo dhaawacyada faraha badan ee ku sugan marinka khaza ugu dambeyntii maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxauu duqeymihiisa xagga cirka ku beegsaday dalagyadii dadka beeranayeen isagoona rajo ka qabay inay meesha ka baxdo rajada dadka shacabka ee waxbeerashada waxaana uu duqeymo kala duwan la beegsaday dhulbeereedyo aad u fara badan oo ku yaala marinka waxaana lagu qiyaasaa dhulbeereedka uu burburiyey kiyaanka saaynada boqolkiiba siddeetan dhulbeereedka marinka khaza dhulbeereedyada marinka khaza ayaana waxay haatan u baahan yihiin in dib u habeen lagu sameeyo iyadoona dadka beeraleyda lagu dhiiragelinaya inay dib u beertaan beerahooda